habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadi haysanaay qodobada aad ku dhagaysan doontaan wararkeena waxaa ka mid noqon doona munaasabad lagu dhiirigelinaya arday baratay cilmiga caafimaadka oo lagu qabtay magaalada jowhar barakacyaal ku nool dhuusamareeb oo dalbaday in la caabiyo kulan looga hadlayo horumarinta adeegyada bulshada oo baydhabo lagu qabtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xarigga ka jira wadooyin cusub oo laga hirgeliyey muqdisho goob waxbarasho oo laga hirgeliyey magaalada baladweyne wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan qaramada midoobey oo bilowday heshiis talaal lagu gaarsiinaya carruurta khaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo jimcaha taariikhda waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha tobanaad sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeeniyo fidsan munaasabad lagu dhiirigelinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada jowhar saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada tani jawhar caasimada maamulka hirshabelle ardayda wax ka barata macadka alxarameyn ayaa dhammaysatay kuliyadda caafimaadka waxaana munaasabada kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle maamulyaal ka kala socda iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala jowhar macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ardayda dhammaysatay caafimaadka kuwaas oo soo jeediya waxyaabihii ay barteen
and economic relationships and, and cultural case. We can communicate only with signs out language. Moreover, language is uh, moreover, language distinguishes the difference and also celebrates of the uniqueness of culture, of the uniqueness of culture encounter in region or in community. A language perceives and shapes the way people perceive in world and it helps us to define culture in our society. Any language is guilty and the knowledge and more than one language that is makes a man more efficient, more efficient and skillful in many ways. It opens our minds and guides us into magical world, into magical world and of fancies and dreams. To certain the borderline of language helps us to develop ourselves our minds and also our personality.
waxaan u mahad celinayaa waalidiinteenna qiimaha iyo qadarinta mudan ee qayb lixaad leh ka qaatay inaynu gaarno hursigeenna halkana waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin beerka ayaan idinka ogsoonahay waana idinkaga mahad celinaynaa sida aad wakhtiga noo geliseen sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka alxaramayn oo ayaguna sida lagu sheegay halkan wakhti badan geliyey siday u ciribtari lahaayeen jahliga ka jira beyga soomaaliyeed maadooyin fara badan oo halkaan lagu soo koobi karin ayaa jiro waxaan soo barannay marka anigoo aan warka dheeraynaynin oo na soo koobayo waxaan halkaan farxadda kala qaybsanayaa dafcada tobanaad ee iskuulka alxaramayn ka qalin bedelanaysa waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan idin leeyahay dhanka kale waalidiinta iyo macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa hadallo dhiirigelin iyo mahadcelin ah u jeediyey maamulka iyo macalimiinta macadka alxarameyn macalimiinta sharafta leh intaan soo hogaamisay inayga qalin jiryaano caafimaadka gelis mar walba wax lagu bartay namalaan caleyh
maxadkaan wax badan oo soo daboolay waalidiinta waxaan ku dhiirigelinaa in ay maaragtay ardayda geeyaan macadkaas sababtoo ah sababtoo ah macadka waxyaabaha uu bara waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo hostis ay dhahaan qolada maaragtay oo wax soo gaabay hostis waxaa loo yaqaanaa handi oo miskiinis testi oo dhahaa macnaha xirfadda gacanta laga barta waa xirfadda adduunka ugu qaalisan alxaameen waxaan leeyahay mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo hambalyo warka dadkan waaye dadkii dunida wax wax ka bedeli lahaa waxaan haddana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aan aad ugu faraxsanahay inaan arko arday aad u yaryar oo iyagoo dugsi qalin jibinaayo macadka qalin jibinaayo wax baranayo xaflad ka soo muuqanayaan dan haddana ardaydan waxay barteen waxyaaba aad iyo aad muhiim u ah jaanisa waxay weeyaan iyadoo magaaladoodii joogaan gurigooda way joogaan inay bartaan luqad walba oo wax lagu baran karo luqad walba wax lagu baran karo markaa kaadna waxaa ugu muhiimsan luqadda la yidhahdo luqadda ingiliish ahaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo inaan idinla joogno oo waxaa la dhahay shahaadooyinka idinla bixina diyaara u ahayn laakiin waxyaaba badan oo emergency iska jiri kara saasay tahay wasaaradda idinkama maqla kormeerihii waxbarashada degmada idinla sii joogaayo ustaad usmaan nuur dhaqane waxaan leeyahay ardada qalinjibinayso hambal ugu dambeyn maamulaha guud ee macadka alxarameyn dr nuur axmed nuur ayaa ka warbixiyey aasaaska macadka taariikhda alxarameyn macadka waa mid u shaqaynayay oo u adeegayay bulshada ku nool magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda muddo dhan saddex iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun laba iyo toban intaana waxaa gacanta ku hayay dhallinyaro isxilqaantay oo u istaagay inay barbaariyaan ubadkooda ubadka soo baxaya ee magaalada macadka sano dugsiyeed kasta wuxuu soo saaraa dhallin ku biirto macaahidda magaalada xirfadlayaal caafimaad iyo arday baratay luqadda ingiliishka haddana waxaan maanta u fadhinnaa oo markhaati ka nahay in dufcaddii tobanaad aynu isla soo watinno waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ardayda qalin badananaysa maanta dadaalkiina midhihiisa ayaad maanta guranaysaan waxbarashadana ma dhammaato ee halkaa kasii wado dadaalkiina dufcaddan ayaa ah dufcaddii tobanaad oo uu soo saaro macadka alxarameyn ee magaalada jawahar mahasane saara barakacayaal ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa dalbaday in la caabiyo maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya qoysaskan barakacaasha ah ee ku jira kaamkii laaca degmada dhuusamareeb ayaa waxay isugu jiraan haween waayeel iyo caruur kuwaasi oo duruufo kala duwan kasoo barakiciyey deegaanadoodii haddana ay halkan ku sugan yihiin iyagoo aysan helin gargaarkii ay u bahnaayeen dadka barakacaasha ah ee ku jira kaamkii laaca degmada dhuusamareeb ayaa u baahan in laga taageero helitaanka cuntada biyaha caafimaadka iyo guryaha ay ku jiraan oo ah kuwa burbursan iyadoo la gelayo xili roobaadka dayrta kaamkan waxaa isugu yimid dad tiro badan oo kusoo barakacay dadka doorka kasoo barakacay iyo kuwo gudaha kusoo barakacay waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan sida cunto la-aan oo kale sida oo biyoyiri oo kale suuli la-aan uusan wax suulila ahayn waxuu kaleusa helin intii waayahana gargaarka oo hay-aduhu ay bixiyaan ma uusa helinin tan xaafadda oo ku dhex yaallo wuxuu sida kuma lahan sidoo kale dhinaca caasimadda oo kale iyadana wax mudnaana ciduna kama siinin kaamkan dadka degan waa laba boqol iyo toddobaatan qofood reer ayaa degan intii waayahana dhibaatadaas baahsanaa ka jirtay wax soo booqday male wax soo kormeera male oo hay-ad ah wax wax u keenana male dadkaas meeshaan way ku dhibaataysan yihiin meeshaana yaalliin waxaan codsanaynaa dhinaca caafimaadka dhinaca nadaafadda dhinaca biyaha dhinaca suuliyaasha hadda xilli roobaada lagu jiraa guryihii waa kuwaana waa ka diindiimeen mar baa guryahan loo dhisay sidii guryahan loogu dhisay wax dambe diyactiri laguma samaynin waa ay kala bidano olba bac bay ahaayeen waxaan codsanaynaa marka hay-adaha waxbixiyey adduunkaba ka codsanaynaa in kaamkan dhinaca roobka oo kale wuu halisa u yaho daadadka kusoo rogmada markay daadadka kusoo rogmadaanna dadku wuu ka cararaa hadda waxay daadkii ay roobka uga gambadaanna ma haystaan waxaan codsanaynaa hay-adaha waxbixiya ka codsanaynaa iyo adduun weynahaba iyo ilaahayna samaystaba yaa baanka uu ka jira waxaa ka jira wax badanaa ka jira alla waxaan ku rabno oo dhan kama aanaan helin oon aan ka dhowraynay oon uga baahnay wax walba oo dhanaa ka jira oon uga baahannahay oonaan ka helin marka wixii nala siiya markaas oo naloo soo garto oo hay-adda iyo wixii wadaa ay noo soo gartaan ayaa noo qayra wixii nala siiyaanan annagu qayraysanaynaa laakiin annagu wax inaan nala siin oon toban bilood aanan kaankaan waxa aan ka helnay iyo waxaan ka qaadanay aysa jirin lix sano uu dhisan yahay wax adda lagu qaatay oo lagu helon kuleeyahay waxaasaa lagu helana ma jiraan in naloo dhisay oo hay-adu noo dhista waa ay jirtaa buushash inay noo dhiseen way jirtaa buushashkii waa ay bideenoo shan goor inta bideena hadba bac la saaray wax adda lagu helana ma ay jirto waana u baahannaa waxa islaamka ilaahay uu inta kaama ka qaatay inta dadweynuhu ay qaataan aan uga baahannahay in nala ka siiyo ha ahaatee biyala-aanaa ka jirta maxay ahayd baahiyaa ka jirta
kaamkan dhibaato badan ayaa ka jirta kaam hilaac baa la yidhaha dhismareeb buu ku yaalaa wuxuu dhisnaa lix sano dhisnaa lixdaas sanona wax lagu helay waxaa ka jirta laba goor oon saa usii badnayn dad iska masaakiina dad maaragtay iska cajisa dad hanti aan lahayn dad qaxootiya ayaa ku nool hay-adihii iyo deeqbixiyaashiina wax aan ka helna ma jiraan dad halkaasuu ku dhibaataysan yahay biyo male layr male waxbarasho waa ku yar tahay marka intaas ayaan codsanaynaa iyo intii kaloo mataqaanaan lagugu dari karo kulan looga hadlayay horumarinta adeegyada bulshada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lagu qabtay kulan u dhexeeya guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada ay wasaaradaha bixiyaan iyadoo si gaar ah loo falanqeeyay sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta iyo isku xirnaanta hay-adaha dowladda guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane sharma arke maxamed kuulow ayaa ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay kulankan kulanka waybaa ka falanqeynay dhowr arrimood iyadoo warbixinaa laku dhuwan sida agaasimaha waxda boolisiga iyo agaasimaha recruitmentiga presentation qurux badan wayoona meelaha ka jeediyeen guddiga shaqaalaha rayidka iyo agaasimayaasha guud wayba isla falanqeynaa training need assessmentiga iyo performance managementiga oo sanadkan iyo work planka oo lamada kun labaatan iyo lita dhammaan shaqaalaha dowladda wayna eedlonku dooday dhammaan shaqaalaha dowladda financial iyo payment jo iyo attendance jo iyo walwalba warbixine wayna isla qaadanay agaasimayaasha guud ini oo howlwadeynada xafiisyada guddida wasaarado ini oo diblankalanagada walay oo warbixina iyo howlninyaal marka guddiga shaqaalaha rayidkana way qabanqaabayaha dhammaan h-r-ada shaqaalaha dowladda ini oo abrasal performancega iyo work planka sida lan diyaari lahay templates iyo warbixinada inio tababaro guud kusii dhammaan h-r-ada oo wasaarado unina wayba fadaane markii oo tababaradaas aadaan ini dib ankala nagadan shaqaalaha dowladda si warbixinadii oyog aadan iyo tembileedyao qaadan yoonal wal unku baran t o t ahaan dhammaan shaqaalaha institutionada aprisal performancega iyo wayba muhiiman ayaa work planka guddiga shaqaalaha rayidka shaqaalaha dowladda amari inay qofka shaqaalaha dowladda wali warbixine iyo wali tababare usu qaaday ama wali shaqe usu qabday sanadkan laka ogaada aprisal performancegaasina may leera warbixinta wali challenge ajar iyo wali oo warbixine oo shaqaalaha dhansho eh oo laku ogaada si oo hadhow marka lanku kaabo leeraay lanku tababare iyo wali baahi ay jiraan lanku qabada kulanka ayaa muhiimadiisu ahaa sidii loo dardarangelin lahaa hanaanka fulinta howlaha guud ee wasaaradaha maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xariga ka jaray wadooyin cusub oo laga heligeliyey magaalada muqdisho mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xariga ka jaray waddo cusub oo laami ah taas oo laga hirgeliyey degmada garas baaley ee gobolka banaadir sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray wadada via uganda ee dhex marta degmooyinka waaberi iyo xamar jajab ee magaalada muqdisho dhinaca kale ra-isulwasaare xamse ayaa wuxuu dhagax dhigay wadada isku xirta dabka ilaa isgoyska bakaaraha taas oo u dhexeysa degmooyinka holwadaag iyo hodan ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay dhismaha wadooyinkani in ay fududeyn doonto isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga laaliyadan quruxda badan ee aan maanta qaarna xarig jarayno qaarna dhagax dhigayno waxay ka jawaabayaan su-aashiinna ah waxoogaaga yaroo canshuuraha ah ee nalaga guro xaggee la geeyay waa jawaabtii oo cab waata jawaabtii kuwanaa laydinku dhisay united nationku namaysiin dowlado kale maynan taageerin cid kale maysan keenin waa wixii laydinka qaaday oo laysku dardaray ayaa keenay in amnigu wanaagsanaado oo amniga la sugo iyo in horumar loo dhaqaaqo oo magaalada laamiyadan laga dhiso oo quruxda badan waxaa loo qaadaa in dalka lagu horumariyo in dadka loogu adeego marka inay dadkeennu sidaa u fahamsanaadaan gobolka banaadir waa dadaaleen waa soo fakereen waa soo qorsheeyeen laakiin lacagta waa tiini idinka aada bixiseen inaan laydinka xadin waxaa muuqata inaan laydinka boobin iyo inaan laydinka dhicin intaba way muuqataa wixii nii oo saxa oo laydin habeeyey ayaa aada kor taagantihiin maanta in ilaahay lagu shugriyo dhammaanteen ayaa waajib inagu ah waxaa kaloo waajib inagu ah in aan la sii shaqayno gobolka iyo dowladda oo aan canshuurta bixinno heer kasta oo aan nahayba dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qorshayaasha ay ku doonayaan in guud ahaan ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka magaalada muqdisho mashruucii aan wadnay oo ah isku tashiga dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan maanta waddadii saddexaad oo aan saakay ilaahi hadda xargijarkeedii aan taagannahay degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan wadda halbowlyo ah oo u dhaxaysay oo muddo badan burbursaneed mudana ra-iisul wasaare oo qofka maraba ama gabadha uur kale markay martay baabuurka ama mootada saaran tahay xoogaa ilma deg dega ay ku dhixi jiray maanta waxay ku marayaan si niyad sami ah aysan welwel badan ka qabin inay wax ka soo gaaraan waddadan ayda ah taasina waxaa mas-uul ka ah mas-uuliyiintayna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda soomaaliya oo isku duuban wadooyinkan ayaa fududayn doona isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka iyadoo lagu dhisay canshuurta laga qaado bulshada ku nool gobolka banaadir dhismaha iyo dayactirka wadooyinkan ayaa qeybka qorshaha horumarinta caasimada ee dalkaada ku dhisa hal doolar markaana goob waxbarasho ayaa laga hirgeliyey magaalada beledweyne taas oo ka qeyb qaadan doonta horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey akademiyadda nova taasi oo lagu baran doono maadooyinka cilmiga sayniska tiknolojiyadda iyo luuqadaha kale akademiyadda nova ayaa waxaa asaasay dhallinyaro aqoon-yaano ah kuwa oo ka baxay jaamacadaha ku yaala dalkana soomaaliya maamulaha akademiyadda nova cabdisalaan maxamed cismaan ayaa ka hadlaya waxyaabaha ku kalifay iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay akademiyaddu waxay ku taallaa inta u dhexaysa suuqa caanaha iyo masaajidka sheekh calibood ama dhabarka dambe ee jaamacadda central ujeedka ugu weyn ee akademiyadda loo asaasay waa tayeynta iyo sar u qaadidda waxbarashada magaalada beledweyn ardaydu waxaay wax ku baran doonaan haddii rabbi qadaro hab maqal iyo muuqaal ah oo iskuulku waa iskuul digitaal ah oo la jaan qaadayo iskuulaadka ku yaalo adduunka intiisa kale koorsooyinka iyo maadooyinka akademiyadu ay bixinayso waa ay badan yihiin waxaase ka mid ah maadooyinka cilmiga ama loo yaqaano scientific subjectiska oo ay wehlinayso maadada xisaabta ah oo ay ardada ku qaadan doonaan hab maqal iyo muuqaal ah oo arday kasta waxa uu baranayo oo si toos ah u daawan doono ama uu arki doono fasalada la qaadanayo sintifiga waa fasalka form one ee dugsiga sare form two form three iyo form four waxaa kale oo ay akademiyadu bixinaysaa luqadda englishka ah oo iyaduna ku bixayso hab casri ah sidoo kale akademiyaddu waxay bixin doontaa maadooyinka caafimaadka ah oo la bixinayo maalmaha khamiista ee jamcada ah gelika dambe weliba lagu bixin doono hab ama qaab lacag la-aan ah oo ardaydu aanan la weydii doonin wax kharashaad ah maalmaha khamiista iyo jimcada gelinka hore waxa uu bixin doonaa afar maado oo ka mid a maadooyinka lagu qaato dugsiga hoose dhexe marka akademiyadda nova waa akademiyad ka timid bulshada una timid bulshada diyaarna u ah in waxbarashada gobolka tayada hadda uu leeyahay sare ay uu sii qaado qaar ka mid ah bulshada xaafadda kooshin ayaa bogaadiyey maamulka akademiyada nova iskuulka waa iskuul baahi weyn loo qabay maasha allah waana soo dhoweyneynaa bahda waxbarashada jecel marka kolley soo dhowaadaan leenahay dadka reer beledweyne ee jecel waxbarashada akademiyadda nova ayaa waxaa asaasay dhallinyaro aqoon-yahano ah kuwa oo ka baxay jaamacadaha ku yaala dalkana soomaaliya markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ay wariyeen saare cabdi xuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga in halka warkaasi aad kala socotaan waa radio bisanaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro heshiis ku saabsan wareegii labaad ee bani-aadanimo si ay u suurta gasho in talaalka boleyda la siiyo caruurta khaza sida ay sheegtay hay-adda caruurta ee qaramada midoobe ee u qaabilsan ee unishef waxay sheegtay in lahani uu beegsanayo shan boqol iyo sagaashan kun oo caruur ah oo ka yar toban sano waxaana la filayaa inuu bilowdo isniinta ina soo aadan mas-uuliyiinta unisef ayaa sheegaya in heshiiskaasi uu muhiim u yahay marka la eego xaaladda ay wajahayaan caruurta khaza bishii agoosto waxaa jira heshiisyo bani-aadanimo oo ku saabsanaa dagaalka khaza si loo ogolaado boqolaal kun oo caruur ah in laga talaalo cudurka dabeesha qodobkaasi arrimaha dibadda la xiriir ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkii habeenimo aad ka dhagaysanaysay raadiyaha isna ee magaalada jowhar nabadgelyo